magaalada jowhar waxaa maanta lagu qabtay munaasabad xil wareejin ah oo xilka kula wareegayay wasiirka cusub ee wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta hirshabeelle xildhibaan cali ibraahim cismaan cali cilley oo dhowaan uu madaxweynaha hirshabeelle cali guudlaawe xuseen uu magacaabay waxaana munaasabadan kasoo qayb galay wasiiro xildhibaano ka tirsan hirshabeelle iyo culimaa udiin ugu horeyn culimaa udiinka gobolka shabeellaha dhexe ayaa soo dhoweeyey wasiirka waxayna kula dardaarmeen in uu ka soo baxo xilkan wasiirkeenna waxaan leeyahay shaqada kuu taala shaqaal aada u weyn waaye waxay u baahan tahay hogaamiyaa tahay diinta islaamkiiad dhinac ka hogaaminaysaa wasaaraddaada waa wasaaradda ugu qiimaha badan wasaaradaha wasiir dadaal fara badan ayaa ku sugaya dadka la yidhi wa ulaa'ika hum ulmuflixuuna ayaa waxaad u tahay hoggaan marka inshaa allahu intuu ilaahay ku garadsiiyo inaad qabato ayaa ku saaran waad og tahay maanta dhibaatada jirto diintii in la ihmaalsaday diintii mahjuuro laga yahay marka waxaa la rabaay wasiirkii hore kheer allah siiyo sheekh abukar xasan cali maqani halka uu keenay inaad kasii ambaqaado annagana inshaa allahu tacaala garabkaada ayaanu nahay wasiirka waa u ducaynaynaa hadiyo jeer ilaahay subxaana wa tacaala garabkiisa ha galo mas-uuliyadda loo dhiibo waa mas-uuliyad diimeeda ina diina cinda allahi alislaam diintaas oo ilaahay agtiisa islaamka ka diina la yidhi ninkii la yidhi hogaanaa ka tahay culaysaa saarana culayskaas allah u fududeeyo ilaahay subxana wa tacala ustakro billahi towfiq wasalaamu calaykum dhanka kale wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka hirshabeelle maxamed bashiir qaasim daqare iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta hirshabeelle xildhibaan maxamed axmed cumar libi ayaa dhankooda ka hadlay munaasabadan runtii saaxiibkan shiikheeni sheikh maqaney abukar wuxuu ahaa nacsan nin howlkara waa ugu mahad celinaynaa xilliyadii adkaa ee wasaaradda uu soo marsiiyey wixii soo qabtay oo af iyo idinba asna waa ku mahadsan yahay inta dhimanna waxaan rajaynaynaa saaxiibkan inu dhamaystirno waxaan codsanaa culamaa udiinku wasaaraddaani wasaarad u baahan waaye in si mudadawacnima loogu shaqeeyo dadkiioo la wacyigeliyo ma aha jowar kaligeed ma aha shabeellaha dhexe kaligiis in hirshabeelle oo dhan wanaagga la gaarsiiyey rabtaa
inuu kasii bilaabo wasiirkeenna cusub oo xilka maanta anigoo wasiir ku-xigeen ah kusimaha wasiirka wasiirkii hore aan xilka aan ku wareejiyey inuu kasii bilaabo howshii meeshuu ku ekay wasiirkii hore asigana shaqo weyn ayaa u taallo ilaahay agarab galo shaqadan
ugu dambeyn wasiirka wasaaradda waqaafta iyo arrimaha diinta hirshabeelle xildhibaan cali ibraahim cismaan cali cilley ayaa sheegay in wasaaradda ay ka shaqayn doonto u khidmaynta diinta
salaan kadib maanta aniga wax aan mahad celin ahayn oo ii furan ma jiraan dhammaantiin waxaan idin leeyahay waa mahadsantihiin sidoo kale waxaan rabaa inaan mahad celiyo madaxweynaha dowladda hirshabeelle ii gartay inaan wasaaraddanu hogaamiyo asana waxaan leeyahay madaxweyne waa mahadsan tahay si lamid e waxaan rabaa inaan umahad celiyo tiimkii wasaaradda halkaan soo geersiiyey oo ugu horeeyo wasiir abukar xasan cali iyo tiimkiisii ayagane oo maanta meel wanaagsan ee dacwadii islaamkii keenay ayagana waxaan rabaa inaa ihahdo waa mahadsantihiin intaa kadib hadal badan ma jiro sida culammada wixii wacdi iyo waanaa culammada ayaa noo sheegtay waxaan noqon doonaa insha allah sida loo sheegay wactaskimu bixamdi illaah jamiican kuwa wada jooga ayaan noqon doonaa kuwa tashta ayaan noqon doonaa kuwa diinta uqidmaya ayaan noqon doonaa insha allah haddii ilahay idmo wixii shaqo ah iyo dardaaran oo kale insha allah haddii ilahay idmo waa isu dambeynaa
xil wareejintan ayaa imaaneysa kadib markii uu dhowaan madaxweyne cali guudlaawe xuseen uu wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta hirshabeelle u magacaabay xildhibaan cali ibraahim cismaan cali cilley kadib markii uu xilkan iska casilay sheekh abukar cali maqaney oo horey u ahaa wasiirka wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta hirshabeelle